hogaamiyaha jarmalka angela merkel ayaa sheegtay maanta oo sabtiya in qofkii muhaajir ah ee dembi lagu helo gudaha jarmalka uu waayi doono xaquuqda magangeliya doonnimada dalkaasi lana masaafurin doono merkel ayaa soo jeedisay in wax laga bedelo sharciyada muhaajiriinta kadib markii koox muhaajiriina ay magaalada cologne ku weerareen dumar habeenkii sanadka cusub loo dabaaldegayey dad fara badan oo neceb soo galootiga iyo kuwo kaleoo kasoo horjeeda ayaa maanta dibadbaxyo ka sameynaya magaalada cologne sharciyada jarmalka ayaa haatan dhigaya in muhaajiriinta la masaafurin karo oo keliya haddii lagu xukumo xabsi saddex sana ah balse angela merkel waxay iminka sheegtay in muhaajiriintu ay waayi doonaan xaqa magangeliya doonka haddii dembi lagu helo ama xabsi la dhigo wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kasta oo aad noo dhegaysanaysaan aan ku bilownay dalka jarmalka sida aad maqlayseenba hogaamiyaha jarmalka angela merkel ayaa soo jeedisay in isbeddel adag lagu sameeyo sharciyada dadka soo galootiga ee jarmalka ku nool merkel waxay soo jeedisay in la helo sharciyo fududaynaya in la masaafuriyo dadka soo galootiga ee dembiyada ka geysta gudaha jarmalka arrintan ayay kaga jawaabaysaa faraxumayn loo geystay dumar xafladaynayay habeenkii sanadka cusub magaalada colon waryaheena cumar xasan axmed oo stuudiyaha igu heliya ayaa hadalkan haweeneyda hogaamisa dalka jarmalka ka soo baxay waxa uu ka waraystay cabdinaasir yaasiin oo ah wariye madax bannaan oo ku nool dalka jarmalka
qodobada ugu muhiimsan ay kusoo qaadatay khudbadeeda maanta waxay ahayd dhanka qaxootiyada aadka u badan ee kusoo qulqulaya dalka jarmalka oo cadaadis badan oo kaga yimid xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale dadka cusuriyiinta loo yaqaano iyadoo dhawaana ay dhacday fal qubsiya magaalada colon uu ka dhacay khudbadeeda waxay u badneyd arrimaha qaxootiyada iyo sharciyada ay sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ay wax ka bedelayaan oo ay ku qancinaysay xisbiyada kasoo horjeeda taasoo in badan ba ay cadaadis kala kulmaysay tan iyo markii qaxootiga ugu badan ee dalka jarmalka u qaabilay oo ah dadka kasoo jeeda suuriya iyo ciraaq iyo afghanistan marka khudbadeeda waxay ku wajahnayd dhanka qaxootiyada ayay u badneyd maanta waxa ay doonayaan inay sharciyo cusub soo saaraan ama ay wax ka bedelaan haddii sharciyadaa cusub la soo saaro saamayntaay ku yeelanayaani waa maxay dadka qaxootiga ah ee imaan kara dalka jarmalka ah khaasatanna dadka muslimka ah saamaynta ugu badan sharciyada haddii lasoo saaro ay waxaa kamid ah ay dadka qaxootiyada ay ku yeelanayaan dadku inta badan iyagoo aan sharciya haysan ayay waxay joogaan kaamamka ayay ku jiraan guryana waa ay degan yihiin dadku waxay ku khasbayaan sharciyadaas dambe oo lasoo saardo in ay shaqaystaan oo shaqooyin loo og yahay inkastoo hadeer qaybtooda ay shaqeeyaan laakiin saameynta ugu badan waxay ku yeelanaysaa in dadku aysa iska fadhiyin dadka dadka loo soo qaadayo xitaa laftirkooda ay saameyn ku yeelan karto xiliyada sharciyada la siinayo iyo sharciyada ay horey u bixi jireen dalka jarmalka oo laftirkooda laga bedelayo qodobo ay xisbiga laftirkiisa uu soo hadal qaaday dhowaan waxaa jiray dad soomaali ah oo mudaaharaadyo ama banaanbaxyo ka sameeyey magaalooyin ka mida dalkaasi jarmalka kuwaas oo doonayay in sharciyo la siiyo sidoo kalena helaan waxbarasho arrintaas intee in leegaya carqalad ku noqon kartaa dadka soomaalida ah ee qaxootiga ah wallahi laba maalmood ka hor belfield magaalada la yidhaahdo ayay ka mudaharaadayeen soomaalidu waxayna ka cabanayeen dhanka waxbarashada oo loo diiday iyo dhanka sharciyada oo aada loogala dahayo dacwooyinkoodii oo muddo qaatay gobolka disan sidoo gobolka maynis oo kale sidaasoo kale way ka mudaharaadeen bariga barlin way ka mudaharaadeen marka arrinta ugu weyn ay mudaharaad ka muujinayaanna waxa weeye qodobo dhowr ah oo ay kamid yihiin waxbarashadii oo loo diiday iyo sharciyadii oo lagala daahay iyo waktigoodii dacwadii oo la qaadi lahaa oo in muddo ah dalka jarmalku uu ka aamusay taas ayay ahayd waxay ka mudaharaadayeen laakiin weli wax jawaaba ay heleen ma jiraan soomaalidu qodobada ugu muhiimsan ee laga filayo in ay wax ka bedelaan ama kuwo cusub oo ay soo saaraan inay noqon karaan maxaa kamid a waxaa kamid ah dacwadaha ama kiisaska dadka magangelya doonka ah in lasoo dedejiyo ayay hadda xisbigaani uu ballan qaaday oo dadka la kala fududeeyo si qaxootiguna uu fursad u helo maadaama ay muddo joogeen dalka jarmalka waxaa kaloo jirta in dadka soomaalida ee ku dhaqan dalka jarmalka laga reebay qaxootiyada jarmalku uu horay dacwadahooda u dedejiyo kuwaas ay kamid yihiin suuriya eliteria afghanistan iyo iiraan oo kale taasna waxay saameynta ay ku yeelatay soomaalida oo ayna keentay inay hadda mudaharaad ka sameeyaan waxaana loogu sababeeyey in dalkii soomaaliya way dhaheen wuu soo hagaagayaa laakiin taas soomaalidu way waxay u sheegeen inaysan qiil u ahayn oo maangelyo ay doonayaan oo qaxooti ay yihiin laakiin waxaa loo ballan qaaday in dacwadahooda iyo kiisaskooda lasoo dadejin doono dhowaan ma jiraan dad lasoo qabqabtay oo la xidhxidhay oo iyagu noqday dadkii sababta u ahaa sharcigan iyo hindisaan cusub ee uu jarmalku ka fikirayo inuu meesha yimaado dad dhibaato ka geystay magaalada colon oo kale ayaa jiray oo dhibaato kufsiya sanadkii cusbaa oo koob iyo soddon qof gaari warbaahintu aada ay uga hadlaysay waxaana kamid ahaa sagaal qof oo algeriyaana sideed morokyaana shan iraana iyo shan suuriyaana iyo laba jarmala iyo hal ciraaqa iyo sidoo kale hal serbiyaana iyo hal maraykana koob iyo soddonkaas baaritaan baa ku socda ciidamada boolisku ay baarayaan warbaahintuna aada ayay uga hadlayeen ilaa iyo toddobaadkan ilaa intuu falku dhacay xitaa waxaa jirtay oo kale in looga shakiyey dadka cunsuriyiinta inay falkan kulug lahaayeen si ay ugu abuuraan shacabka colaad ay qaxootiga u qaadaan laakiin taa laftirkeeda markii dambe waa ay beenowday
kaas waxa uu ahaa cabdinaasir yaasiin oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka jarmalka wuxuu khadka telefoonka ugu warramay wariyaheena cumar xasan